بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa casharka caawa wuxuu ka bilaabmayaa waa suurat lmaa-ida bilowgeeda waana suurad madani ah aayaadkeeduna waa boqol iyo labaatan aayadood haadihi suura waxaa ku ansaxay nabiga sala allahu calayhi wasalam kamaa fi lmusnad min xadiid cabdillaahi bni camri bn alcaas inay rasuulka kusoo degtay calayhi afdalu salaati wasalaam wahuwa calaa raaxilatih isagoo hashiisii fuushan ayaa ay kusoo degtay falam tastatic an taxmilah fanasala canha nabiga sala allahu calayhi wasalam hashiisa isagoo fuushan markay kusoo degtay suuratu lmaa-ida raaxiladii way awoodi weyday nebiga inay sido waayo rasuulku waa cuslaaday calayhi afdalu salaati wasalaam markaasuu rasuulku ka daadegay markay sidi kari weyday waayo qur-aanku waa haqiil iyo waxyigu oo waa culus yahay ilaahay baa tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo yidhi innaa sanulqi calayka qawlan haqiila waxaanu kugu soo dejinaynaa nebi allow hadal culus oo aan sahlanayn zayd ibnu haabitna radia allahu canhu wa ardaah oo ahaa kaatibu lwaxyi lirasuuli illaah kii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxyiga u qori jiray waxau ihi maalin maalmaha ka mid a iyadoo bowdada nebigu ay bowdadayda saaran tahay ayaa waxyigu kusoo degay markaasay ku dhowaatay bowdadaydii inay burburto culayska kusoo kordhay darteed markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka uu waxyigu kusoo degayo dee xaaladiisu waa isbedeli jirtay culays baanu noqon jiray culayska waxyiga dartii sidaa darteed bay caaisha waxay leedahay radia allahu canha walaqad ra'aytuhu yanzilu calayhi alwaxyu fi lyowmi shadiidi albardi fayafsimu canhu wa ina jabiinahu layatafasadu caraqa caaisha waxay tihi waxaan arkay nebiga oo sala allahu calayhi wasalam waxyigu uu kusoo degayo maalin aada u qabow oo qabow darani u dhacayo dabeed waxyigu waxa uu ka gu'i jiray haddana nebiga maalinta aadka u qabow iyadoo dhabankiisa dhiidku uu ka da-ayo yacni culayska waxyiga kusoo degay darteed marka sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xaaladiisu isu bedeli jirtay maadaama waxyigu uu culus yahay oo haqiil u yahay bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi uxilat lakum bahiimat lancaami ila ma yutla calaykum gayra muxili saydi waantum xurum ina allaha yaxkumu ma yuriid bismi illaahi araxmaani araxiim ay abtadi-u qiraa'atii waxaan qiraa'adayda iyo qur-aankani ku bilaabanayaa bismi illaah ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabanayaa allihii arraxmaani sida guud u naxariisanayey ee raxmaddiisu gaal iyo islaamba ay gaadhaysay adduunyada allihii arraxiimi sida gaarkaa u naxariisanayay ee raxmaddiisu ay mu'miniinta ku gaar ahayd aakhiro wa kaana bilmu'miniina raxiima waxaa kaloo lagu fasiray oo xoog badan alraxmaan araxiim in la yidhaahdo alraxmaan waa duu raxmatin waasica waa allaha naxariista ballaadhan ku sifaysan alraxiimna waa duu raxmatin waasila allaha ku sifaysan naxariista addoommadiisa gaadhaysa oo raxiim waa raxmad mutacadi oo addoommada u gudbaysa waana sifo ficli ah raxmaanna waa raxmad caam ah oo uu ku sifaysan yahoo sifo daati ah marka bismi illaah ilaahay magaciisa ayaa ibtidaa-i ama ficil u qadaro abtadi-u bismi illaahi waxaan ku bilaabanayaa ilaahay magaciisa allihii arraxmaani naxariistiisu ay ballaadhnayd allihii arraxiimi addoommadiisa u naxariisanayey yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow awfuu oofiya bilcuquudi ballamada oofiya cuquud waa jamcu caqdin caqdiguna waa waxa la xidhee la gunto marka maadaama ballanta la galay xadhig la xidhoo kale ay tahay ayaa guntin lagu tilmaamay waxaana soo gelaya ballantii ilaahay lala galay awaamirtiisa in la qaato nawaahidiisana laga tago shariicadiisana la ilaaliyo iyo ballamada addoommadu iyagu ay wada galaan ee ammaanaadka ah inay dhowraan allah waxau ihi uxillat waa la xalaaleeyo lakum idinka waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami xoolihii mayeedhaanka ahaa bahiima waxa uu abu bakr jaabir aljazaa'iri nahru lkhayr xawaashida hoose aysarka uu ku odhanaya albahiimatu liibhaamiha min jihati naqsi nudqiha wa fahmiha wa cadami tamyiiziha wa caqliha waxa uu odhanayaa bahiima waxaa loo yidhi waa min alibhaamo waxa qarsoon baa la yidhaha mubham waayo waa dhawaqeeda iyo nudqiga iyo hadalka ka qarsoon ee aanay waxa weeyaan qeexi karin ama aanay hadli karin ayaa bahiime loo yidhi xoolaha marka bahiima aw ilbahaa-im waa ma yeedhaan kuwii aan nudqi iyo hadal iyo garasho iyo garaad lahayn idaafaduna waa bayaaniyo oo macnaha bahiimatu lancaami bahiimatun hiya alancaamu waa ma yeedhaanka nimcooleyda ah oo waa idaafo caddaynasa uun nimcooleyda waxaa looga jeedo kuwaa mayeedhaanka inay yihiin uxillat lakum waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatu lancaam xoolaha nimcooleyda ah mayeedhaankoodii ama xoolaha mayeedhaanka ah waa adhig iyo lo-d iyo geeli waa laydiin xalaaleeyey ilaa maa yutlaa ay ilaa maa sayutlaa waxa laydinku dul akhriyi doona mooyaane calaykum korkiina ee soo socda waa xurimad calaykum lmaytatu waa soo socota macnaha waxaa laydinku dul akrin doona mooyaane xoolihii kale waa laydiin xalaaleeyey hayra muxilli saydi ugaadhsiga kuwa xalaashanaya hayrkood xaal a tihiin baa laydiin xalaaleeyey oo la kumta damiirkaa ka xaale waxaa laydiin xalaaleeyey nimcooleyda hayra muxilli saydi ugaadhsiga kuwa xalaashanaya hayrkood xaal a tihiin macnaha idinkoon xalaashanayn inaad wax ugaadhsataan wal xaal inaad ugaadhsataan idinkoon xalaashanayn antum idinku xurumun cumradii ama xajkii idiin xidhan yaho muxrimiin aad tihiin yacni waxaa ancaamtaa laydiin xalaaleeyey waxaa laydinku akhriyi doona mooyaane idinkoon ugaadhsiga xalaashanayn xaaladda aada xarman tihiin ee cumro ama xaj idiin xidhan yihin waana asayd lberi waa ugaadhii beriga laakiin ugaadha badda qofku isagoo muxrim ah ayuu ugaadhsan karaa wa uxilla lakum saydulbaxri maa dumtum xuruma way bannaanta iyadu saydulbaxri laakiin waa ugaadhii beriga allah waxau ihi ina allaha alla yaxkumu waxa uu xukumayaa maa yuriid waxa uu doono dee walaa mucaqiba lixukmih cid ka daba iman karto o ambiil ka qaadan kartaana xukumka alleh dee ma jirto waa facaalun limaa yuriid waa siduu doonaba yeele allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii ey laa tuxiluu ha xalaashanina shacaa'ir allah ay shacaa'ira diin illaah ilaahay diintiisa astaamaha waaweyn ee lagu gartay iyo calaamadihiisa ha xalaashanina oo macnaha ha ku xadgudbina shacaa'ir allah waxyaabo badan baa culimmadu ku fasireen oo cibaadaadkii iyo manaasigtii xajka iyo cumrada iyo waxyaabo ka mid ah laakiin taasi waa tafaasiir juz-iya oo ka mid ahuun waxyaabaha shacaa'irtu ay ku rumoobayso wax ka mida un weeyi laakiin shacaa'irtii oo dhan ma aha caam ahaanna shacaa'irtu waxay ku dhacayaan xuduud allah wax alla wixii alla u xadeeyey hadday xalaal tahay hadday xaaraan tahay haddii sharaaicda uu jideeyey tahay inaan lagu xadgudbin oo xalaashii la xalaashado xaaraantii la xaaraansado oo laga tago sharaa'icduu alla jideeyena la dhowro oon lagu dhicin marka guud ahaan waa in xuduudda iyo sharaa'icdii alle la dhowro ayaa looga jeedaa ha xalaashanina macnaha ku xadgudbina weeyi ee xuduudda ilaaliya wala shahra alxaraama laa tuxilluudaasay la socotaa ay walaa tuxillu shahra alxaraama bilihii xurmada lahaana dagaalka ha xalaashanina ashahra ashi waa jinsiyo waxaanay ku dhacaysaa jinsu lashhuri alxurum bilihii xurmada lahaa jinsigoodii bay ku wada dhacaysaa oo dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab afartii ashhurulxurumkuba ashahra alxaraama bay soo gelayaan marka wala shahra alxaraama bilihii xurmada lahaana ha ku xadgudbina oo ha xalaashanina dagaalka oo dagaal ha qaadina idinkoo ha bilaabina haddiise laydinku soo qaado waad iska celin kartaan waayo waxayna soo martay ashahru alxaraamu bishahri alxaraami waalxurumaatu qisaas waxyaabihii xurmada lahaa haddii lagu xadgudbo waa la kala goosanaya oo bil xurmale haddii laydinku xadgudbo idinkuna waa ku xadgudbaysaano waa iska celinaysaane gacmaha laaban maysaan laakiin ha bilaabina weeyi laakiin qaacidadu waxa ay tahay zamanka xurmada leh sida ashhuru lxurum iyo amaakinta xurmada leh sida xarameynka yacni waa in la dhowro oon lagu dagaalamin haddiise lagugu soo xadgudbo oo lagu soo doonto dee waad iska difaacaysaa allah waxau yihi walalhadya xoolihii hadyiga ahaana ha xalaashanina tuxilloodii unbaa weli socota oo dee dadkan iminka diyaaradaha raacaya qofku uu hadigiisa uu maka ka iibsanayo xaalkii hore sidaa ma ahayn berigii hore dee qofka xaajigii lug buu ahaa markaa neefka hadiga uu xaramka ku qalayo dee isagaa sii kaxaysan jiray marka waxaa la leeyahay walal hadiya waa maa yuhdaa ila alxaram waa xoolaha xaramka loo hadiyeynayo ee halkaa lagu soo qalayo marka walal hadiya hadyigana ha xalaashanina oo ha ku xadgudbina oo dee dhac iyo dil iyo waxa weeyaan qaadis hala imanina walal qalaa-ida ay walaa dawaati lqalaa-idi kuwa waxyaabaha qoorta la sudho u saaxiibka ah ee qoorta wax loogu xidhayna ha ku xadgudbina oo ha xalaashanina waa cadfu tafsiir uun oo qalaa-idani waa hadyigii uun waayo hadyiga ayaa waxaa la samayn jiray wax tusinaya neefka inuu hadyi xaramka loo wada yahay ayaa qoorta loo suri jiray marka qalaa-idu waa maa yuqalladu cala alcunuq oo waxa qoorta loo sudhayo marka waa wax tilmaamaya neefkaa marka la arko in la garto inuu hadyi yahoo laga aan loo dhowaan oo laga dheeraado oo in lagu xadgudbin ilan xurmo gaar u leeyaho waa neef xaramka loo wado marka qalaa-idu waa hadyigii uun laakiin waxay tilmaamaysaa uun calaamadii loo samayn jiray si loo gartay inuu hadi yahay neefka walaa aamiina kuwa u qasdayana ha xalaashanina naftooda iyo maalkooda toona oo dil iyo dhac midna ha u geysanina kuwa u qasdaya halkee albeyta beytka alxaraama ee xurmada leh ama waa bimacnaa qasada aamiina miimka marka la shadana waa qaasidiina walidaalika aamiinta marka faatixada la akriyo miimku ma shadna dadku aamiin bay yidhahdaan qaasidiina bay markaa noqonaysa macnihii waa isbedelaya miimka waa in la takfiifiyo la fudaydiyo oo aamiin aamiin baa la diidaya waayo aamiina waa tan waana qaasidiina tan laakiin faatixada dabadeed aamiin way fududahayoo waa istajib ducaana ilaahu ducadeeda aqbal maha qaasidiina marka walaa aamiina kuwa u qasdayana ha xalaashanina xurmadooda albeyta beytka u qasdaya alxaraama ee xurmada leh kuwa cumradii ama xajkii u socdae u qasdayana iyagana ha xalaashanina oo naftoodana ha dilina xoolahoodana ha qaadina yabtaquuna xaal ay doonayaan kuwaa beytka u qasdayaa fadlaa dheeraad min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday iyo wa ridwaanan raalli ahaansho oo fadligu waa ganacsigii iyo tijaaradii iyo raalli ahaansho iyo raxmadda rabbi waayo qofku isagoo xajaya waxaa la yidhaha waa xajun wa xaaja isagoo xajkiisa gudanaya xaajadiisa iyo muraadkiisa adduunyada dee u wadanaya iyo waxa weeyaan ganacsiga oo waxa weeyaan ganacsina waa la geyn jiray allah waxau yihi waidaa xalaltum markaad ka xalaalowdaan ixraamkii ixraamkii idin xidhnaa markaad ka xalaalowdaan fastaaduu ugaadhsada waxay qaacidadu ahayd almru bacda alxadri yacuudu ilaa maa kaana calayhi qabla alxadri amar hadduu yimaado shaygan iyadoo layska soo xarimay amar haddii lagu bixiyo amarkaasi wuxuu u noqonayaa shaygaa lays amray siduu markii hore ahaa intaan la xarimin marka ugaadhsigu ilaan waxaa la yidhi hayra muxilli saydi wa antum xurum markaynu xarmanahay unbaa laynoo diiday ugaadhsiga laakiin xaaladda aynaan xarmanayn ugaadhsiga xukunkiisu muxuu ahaa dee iska mubaax soo maaha shay iska bannaan dee qofkii doona marka waxa weeye markaad ixraamkii ka xalaalowdo ibaaxadii buu dib ugu noqonayaa ee fasdaaduu maaha inay waajib kugu tahay dee inaad ugaadhsato ilan aslu lamri yaqtadi lwujuub ilaa an yuujada qariinatan saarifa laakiin tani waa ka duwanto waa amri bacda alxadri xaaraan damadeed yimid markaa sidiisoo hore uu noqonayaa ibaaxadii allah waxau ihi walaa yajrimanakum yaanay idinku xambaarin shana-aanu qowmin qolo cadhada iyo ciilka aada u qabtaan an saduukum lian saduukum inay idinka hor joogsadeen darteedna aada ugu cadhaysan tihiin can ilmasjidi alxaraami masaajidkii xurmada lahaa inay idinka hor joogsadeen qolo aada ugu cadhaysan tihiin cadhadaa daraaddeed yay idinku xambaarin an tactaduu inaad ku xadgudubtaan wa tacaawanuu isu kaalmaysta oo gacmaha isku qabsada cala albiri samafalka iyo wataqwa alla ka cabsiga oo walaa tacaawanuu ha isku kaalmaysanina cala alidmi dembiga iyo walcudwaani xadgudubka wattaqu llaha ilaahay ka cabsooda waayo ina allaha alla shadiid lciqaabi ciqaabkiisuu ka u daran yahay weeyi xurimat waa ilaa maa yutla calaykumkii uxilad lakum bahiimat lancaami ilaa maa yutla calaykum waxa laydinku dul akrin doono mooyaane waa kan wixii laydinku dul akriyey xurimat waxa laydinka xarimay calaykum korkiina almaytatu ay aklu laxmi lmayta baktiga hilibkiisii inaad cuntaan waa laydinka xarimay wadamu ay ilmasfuuxu dhiiggii shubmayey qulqulayeyna isagana inaa cabtaan oo adeegsataan waa laydinka xarimay oo maxaynu ugu qaydnay halkan waa mulaqa masfuuxa dee aayaddii suurat lancaam qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxa dhiig qulqulaya oo dareeraya oo yani dareero ah oo mulaqa aayaddan waxaa lagu qaydayaa taa muqayadka ah oo yuxmalu lmulaqu cala lmuqayad walaxmu lkhinziiri doofaarka hilibkiisiina waa laydinka xarimay inaa cuntaan wamaakiina waa laydinka xarimay uhilla loogu dhawaaqay ligayri illaah ay bigayri ismi illaah ilaahay magaciisa mid aan ahayn kii loogu dhawaaqay ee lagu gowracayna waa laydinka xarimay bihi isaga maaga ah oo laamta maxamed alamiin alharari xadiaiqu rawxi wareexaanka wuxuu ku leeyay laamtani waa bimacna alba waana calaa xadfi mudaaf oo ligayri illaahi ay bigayri ismi illaah magaca ilaahay waxaan ahayn kii loogu dhawaaqay ee halkii bismi illaah laga odhan lahaa magac kale loogu dhawaaqay halkii bismi illaahi allahu akbar laga odhan lahaa oo dee gaaladu bismi laata iyo bismi lcuza iyo bismi lmanata waxaas ayay ku gowrici jireen allah waxa u yihi walmunkhaniqatu tii siriirtay ama dabantayna waa laydinka xarimay khanqigu waxa weeyi ama cunaha hala qabto ha la ceejiyo ama xadhig iyo meel yacni kaleba ha gasho oo ha ku sirirto ha ku dhimatee waa marka inxibaasu nafas meel intuu galo naqaskii ku dhago sidaa uu ku dhinto neefkii marka walmunkhaniqatu tii dabantay ee ama iyadu isdabtay intay meel gashay ama la dabay ee sidaa ku dhimatayna waa laydinka xarimay walmawquudatu tii la ganac gooyey ee sidii loo ganaacaye gawda loogu hayay bud ama dhagax ama wax kale naftu kaga baxday taana waa laydinka xarimay walmutaradiyatu meel dheertii kasoo shalwatee kasoo dhacday ee sidaa ku dhimatayna waa laydinka xarimay waalnatiixatu ay ilmantuuxatu tii la herdiyey ee neef kale geeskiisii ama madaxa ku herdiyey ee sidaa ku dhimatayna waa laydinka xarimay oo natiixa waa faciila oo bimacnaa mafcuul ah wamaakiina waa laydinka xarimay akala sabucu dugaagu uu cunay ilaa maa dakaytum kii aada gowracdeen mooyaane oo waxay u noqonaysaa kuwa ama siriree dabmay ama la dabay ama la ganacgooyey ama meel dheer kasoo dhacay ama ishardiyey ama dugaag cunay haddaad intaad nolol iyo naf ku gaadhaan gowracdaan dee waa xalaal haddiise sidaa ay ku go-aan oo naf aydaan ku gaadhin dee waa xaaraan marka waxaa laga soo istinooday ilaa maa dakaytum oo dakaadka ku xalaaloobaya waxaad gowracdeen mooyaane ee intaad naf ku gaadheen dee aada birayseena aada gowracdeen wamaakiina waa laydinka xarimay dubixa la gowracay cala nusubi dhagaxaanta dushooda lagu gowracay kacbada hareeraheeda waxa yaalay dhagaxaan waaweyn oo ay ka barakaystaan oo ay weyneeyaan oo ay xoolaha ku gowracaan oo u qalaan marka dhagaxaanta ama taallooyinka ama waxyaabaha loo taagay in la tacdiimiyo wixii lagu gowracayna waa laydinka xarimay wixii asnaamta iyo dhagaxaanta loo qalo wa an tastaqsimuu inaad ku faashataan bil aslaami qoryahana waa laydinka xarimay oo waxay samayn jireen saddex qori oo kale intay soo qaadaan ayaa mid waxa ku qoran ifcal midna waxa ku qoran laa tafcal midna waxa ku qoran laa shay samee ha samayn waxbaba marka markay muraad yeeshaan ee ama socoto ama muraad kale ama arrin ama guur uun wax muraada markay yeeshaan ayaa waxay ka faashan jireen qoryahaas oo ay soo qaadi jireen oo waxaa ku qorqori jireen dabeed hadday usoo baxda ka ay ku qoran tahay ifcal wax sidaa yeel dee waxa uu odhan jiray maxaanku dhaha markaa muraadkaygi waa ii bannaan yihi hadduu usoo baxo ka allaa tafcal sidaa ha yeelin waa ka joogsan jiray haddii laa shay dib bay ugu celin jireen ilaa intuu ifcal ama laa tafcal usoo baxayo sidaa yeel ama ha yeeli istiqsaamkuna waa alabulqismi qeybta inaad dalabtoo doonto marka macnaha nasiibkiina ama qeybta muraadkiina ha ku doonina qoryahan aad ka faashanaysaan weeye oo wa an tastaqsimuu waxaa laydinka xarimay inaad qeybtiina ku dalabtaan oo ku doontaan ama nasiibkiina ku raadisaan bilaslaami qoryaha laga faashanayo allah waxau ihi dalikum madkuurkiinaa lasoo sheegay muxaramaadkee laydinka xarimay fisqun waa faasiqnimo oo taacad ka bax alyawma maanta ya-isa waa quusteen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinni waa ka quusteen ee falaa takhshawhum ha ka cabsoonina iyaga oo wakshawni aniga uniga baqabaa alla u yidhi alyawma maanta maalinkan maantee taagan ee xaadirka ah ashu waa cahdi xuduuri ah waa cahdiya xuduuriya oo macnaha waa yowm machuud oo laysla garanayo oo waxaa lagu garanayaana waa bilxuduur ilain maalinkay soo degaysay taagnaayeen oo maalin jimco ah oo casar ah oo carafo nebi maxamed uu taagan yahay sala allahu calayhi wasalam xajka xajatulwadaac la odhan jiray uu xajiyey marka alyawma maantadan aynu joognay xaadirka ah maalintan maanta ah ee xaadirka ah akmaltu waan idiin kaamil yeelay baa alla u yihi lakum idinka diinakum diintiinii oo wa atmamtu waan taam yeelay calaykum korkiina waxaan ku taam yeelay nicmatii nicmadayda iimaanka iyo islaamnimada iyo sharaa'icdii diinta waradiitu raalli baanan idinka noqday lakum idinka alislaama islaamkiina raalli baan idinka noqday diinan diin ahaan inaad ka dhigataan allah waxau ihi faman idura ruuxa haddaba loo dhibaato geliyo waa muxaramaadkii hadda lasoo sheegay ee maytadii iyo khansiirkii iyo wixii lamidka ahaa ee muxaramka ahaa iyo kuwii kale baktiyey qofka loo dhibaato geliyey daruura u qabato naftu u qabato cunidooda fii makhmasatin baahi isagoo ku sugan loo dhibaato geliyo ama fiida haddaad sababiye ka dhigto sababiye way noqotaa fiiduye faman idura qofka waxyaabaha xaaraanta ahaa loo dhibaato geliyo ee ku khasbanaada fii makhmasatin liajli makhmasa baahi ku dhacday darteed loogu dhibaato geliyo hayra mutajaanifin mid u iilanaya hayrkii xaal uu yahay liidmin dembi isagoon dembi u iilanay qofka xaaraantii loo dhibaato geliyee naftu u qabato hee fa ina allaha alle ghafuurun kii dembi dhaafis badan weeye dembiga u dhaafaya raxiimun ee u naxariista weeyi qofka loo dhibaato geliyo in waxa weeyi uu waxyaabaha muxaramaadkaa cunee naftu u qabato hayra mutajaanifin liimin dembi isagoon u iilanayn oo macnaha isagoon dembi u socon oon dee ama ahayn qaadicu ariiq waddo galay oo muslimiinta waddada ku dhacaya naftuna qabatay ama imaamkii muslimiinta intuu ku baxay dee halkaa dagaal bannaan ula baxay ama dembi kale u socda amabase baktigan aanay nafi u qaban ee bakti cun iska noqdo baktigaba iska jeclaaday nooca haddaanu ahayn oo naftuuni u qabatay fa ina allaha gafuurun raxiim dee ilaahay waa u dhaafayaa wixii uu sameeyey waana u naxariisanaya waa kaa u baneeyey inuu waxa weeyaan cuno oo raxmadduna waa bannaynta loo baneeyey inuu naftiisa ku badbaadiyo dee ghafuurunna ku dambaabi maaye waa loo dhaafayaa ilan daruura u qabatee haadihi alaayaat waxaa ku sugan wujuub اlwafaaءi bاlcuhuudi sawaءa baynana wa bayn allah aw baynana wa bayna cibaadi اllah inay waajib tahay ballamada in la oofiyo ama ballamadaasi ha noqdaan kuwa inakiyo ilaahay noo dhexeeya oo dee takaaliifta sharciga in la dhowro la ilaaliyo ah ama ballamadaasi ha noqdaan kuwa inoo dhexeeya inaka iyo dadka kale oo dee dadka ballamada aynu galla ha noqdaan ballantaasi labadaa nooc ay doonto ha noqotee in la oofiyo ayaa layna amray awfuu bilcuquud waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ibaaxatu akli luxuumi alancaam ilaa ma stuniya min almeytati wamaa bacdaha nimcoolaydii hilibkoodii inaynu cunno waa laynoo xalaaleeyey uxillat lakum bahiimatu lancaam wixii laga soo reebay mooyaane oo baktiga iyo waxyaabaha ka dambeeya ah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan taxriimu saydi اlberi fi xaali اlixraam wa xiliyatuhu bacda taxalluli min alixraam waxaa laynaga xarimay xaaladda cumrada ama xajku ay noo xidhan tahay dee ugaadhii beriga inaynu ugaadhsanaa laynoo diiday waxaana alla inoo caddeeyey markaynu ixraamka ka xalaalowno ugaadhii inay noo bannaan tahay ee xuduudda xaramkana aynu ka baxno ilain laba taxriim baa jiro oo taxriim ixraamka ah iyo taxriim xaramka ah in xajkiiyo cumrada aada xidhato ugaadhi waa kaa xariman tahay ama xaramka soo gal ama ku soo soco oo xataa dhulkii xalaasha ahba ku sugnow marba haddaad ixraamkii gashay xaramkana xataa xalaalba noqo oo intaad xuduuddiisa ku jirto ugaadhiisa iyo dhirtiisa iyo geedihiisa midna looma dhowaan karo marka xurmadu midna waa xuduudda xaramka midna waa ixraamka ama xuduudda xaramka ku jira ama ha ku jiri leh waxaa kaloo aayaadkan ku sugan xurmat alcudwaan xataa cala alcadow inay xaaraan tahay in lagu xadgudbo dadka xataa cadowgaagana dhaho xadgudubku waa xaaraan walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin an saduukum can ilmasjid alxaraami an tactaduu marka yacni kuwii xaramka ka hor joogsadaa la yidhi cadhadaad u qabtaan yo idinku xambaarin inaad ku xadgudubtaan waxaa kuwaa looga jeedaa gaaladii quraysheed ee nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisa maalintii xudaybiya cinda sulxi lxudaybiya u diiday dee xaramka inay cumro u galaan iyagoon dagaal u socon oo cumro u socda waa tii halkaa ay ku hor joogsadeen xudaybiya ee halkaa heshiiska lagu galay ay dib u noqdeen nebiga iyo asxaabtiisu iyagoon cumraysan marka waxaa la leeyahay kuwii sidaa idiin galay cadhadaad u qabtaan yay idinku xambaarin inaad ku xadgudubtaan ee iska ilaaliya marka gaalkii kugu xadgudbay haddii lagu leeyahay aduu ha ku xadgudbin dee mu'minka walaalkaaye waxa weeyaan saaxiibkaana maxaad u malaynaysaa waxaad garanaysaa islaamku waxa dulmiga la yidhaahda iyo dowdarrada wuu xarimay ama ha noqdo cidda la dulmiyaya muslim ama gaal ha noqdo oo allah waxa uu yidhi waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin kuwa idinla dagaalamaya idinla diriraya idinkuna ilaahay dartii ula dirira oo ula jihaada walaa tactaduu hase ku xadgudbina hadda isagoo aada la dagaalamaysaan xadgudub lagu ogolayn inaad googoyso aada gubto meydkiisa dhulka aada jiijiido waidaa qataltum fa axsinu lqitla xataa gaalna ha noqdee dilku nadaan buu leeyihi in allaha laa yuxibu lmuctadiin marka yani waxyaabahaasoo dhami waa cudwaan yani googoynta hilibka iyo wasladaha iyo waaxyaha qofka uu ka kooban yahay dab in lagu gubo jiijiidka meydkiisa iyo baktigiisa la jiijiido waxaasoo dhami waa muxaram waxaa kaloo ku sugan aayaadkan wujubu tacaawuni bayna almu'miniina cala albiri waltaqwa wa xurmatu tacaawuni cala alimi waalcudwaan inay waajib tahay in wanaagga iyo samafalka iyo khayrka in laysku kaashado oo lagu tacaawuno inay waajib tahay laakiin dembiga iyo xadgudubka inaan gacan laysku siin waxyaabaha gardarrada ah ee xadgudubka ah inaan laysku gacan siin ayaa laynaga xarimay oo allah waxau ihi watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan waxaa aayaadkan ku sugan xurmatu akli laxmi lmeyta wamaa dukira macaha min almuxaramaati alcashara waxaa laynaga xarimay baktiga hilibkiisii in la cuno iyo muxaramaadka tobankee lala sheegay waa toban muxaramaad ah waa baktigii waa dhiiggii dareeraye masfuuxa ahaa dadka qaarkood ayaa dadka yidhahda waxaanu ku dabiibaynaa neef la gowracay dhiiggiisa oo qulqulaya in la waraabiyo la cabsiiyo waa xaaraan waxaasi wax bannaanna ma aha waayo waaba laynaga xarimay sidee waxa weeyaan loogu daweynaya ee loo cabsiinaya waa jimanka iyo waxyaabaha la midka ah dadka ku laaluusha xoolaa la qalaya uurku jirtaa la odhanaya dibadda u tuur ama waslado kale qofkii dhiig baa la cabsiinayaa waa shayaadiinta iyo shuqulkooda iyo kuwa ku shaqaystay insiga ah waxaa laynaga xarimay hilibkii doofaarka waxaa laynaga xarimay wamaa uhilla ligayri illaahi bih oo laba soo gelayaan shayga lagu gowraco magacaan magacii alla ahayn waa laynoo diiday ilan bismi illaah allahu akbar waa in lagu qalo neefka magac kale haddii lagu qalo waa laynaga xarimay waxaa kaloo soo gelaya wamaa dubixa ligayri illaah ilaahay hayrkii wixii loo gowracay waayo alla waxau ihi fasalli lirabbika wanxar nebi maxamedow rabbigaa u tuko una gowrac sheekh hebel baa neefkan u qaloon u gowracay waa shirki man dabaxa ligayr illahi faqad ashrak lacana allahu man dabaxa ligayr illaah waciid iyo goodi adag baa ku soo arooray siduu salaada alla u leeyahay ayuu gowracana uleeyahay oo magaciisa lagu gowracaa isaga dartiina loo qalaa waxaa la israaciyey xoolihii baktiyey ee u dhintay imaa neefku inuu isdabay uu isagu xadhig iyo meel galay ama la dabay ama la ganacsgooyo sidii bud loogu waday nafta lagaga saaray ama meel dheer intuu kasoo shalwaday uu kasoo dhacuu dhintay ama neef kale geeska ama madaxa intuu ku herdiyey sidaa uu ku halaagsamou ku dhintay kuwaana waa laynoo diiday iyo kii dugaagu cunay waxaase laga soo reebay ilaa maa dakaytum waa kii nafta lagu gaadhay ee la gowracay oo yacni ha dabmo ama ha la ganacsgooyo ama meel ha ka soo dhaco ama ha la herdiyo ama dugaa ka cuno haddii naf lagu gaadho la gowraco waa xalaal waxaa kaloo laynaga xarimay wamaa dubixa cala nusub wixii dhagaxaanta iyo asnaamta lagu gowracay ee loo qalay waxaa kaloo laynaga xarimay wa an tastaqsimuu bilazlaami tobanka muxaramaadka markii la israaciyey ee xagga cuntada ku saabsan ayaa waxaa la raaciyo ka koob iyo tobnaad muxaramaadkii laga dhigay alistiqsaamu bilazlaam oo ah in qoryaha iyo waxyaabaha la midkaa laga faashado waxaa laga faashanayaa waa tusaale un aslaamtan iyo waa siday gaaladii hore samayn jireen laakiin ama bun ka faali ama foox ka faali ama qori ka faali waxa doonto ka faali wuxuu doono faalku ha noqdo laakiin in wax laga faaliyo oo la yidhaahdo sidaasay noqonaysaa sidaana noqon mayso sidaa ku dhaqaaq sidaa ka joog waa xaaraan waayo adiyaratu shirkun baasaysiga iyo ashyaada in laga faashadaa waa waxaan bannaanayn umuurtuna ilaahay gacantiisaay ku jirtaa oo dee cid ilaahay mooyaane cid kaloo gacan ay ugu jirto tasarufka kownku ma jiro waxaa kaloo ku sugan aayaadkan jawaazu maa adrakahu lmuslimu xayan min alxayawaani alma'kuuli fadakaahu sidoo kale waxaa ku sugan ruuxii muslimka ahaa neefkii uu nolol kusoo gaadho gowracay inuu xalaaloobayo u cuni karo waxaa kaloo ku sugan xurmatu libtidaaci fi ddiin inay xaaraan tahay diinta dhexdeeda in wax lagu soo daro lagu soo kordhiyo alyawma akmaltu lakum diinakum aayaddaas waxay soo degtay xajat lwadaac maalin jumco ah casar jumcaad carafe isagoo nebi moxamed taagan ayaa aayaddani kusoo degtay waxaa aayadda alla uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala diintii in la taam yeelay oo ay dhammaystaho wax u dhiman aanu jirin dee ruuxa maanta doona inuu wax ku soo daro waa bidca wa kullu bidcatin dalaala wax kastoo diinta lagu soo daraana waa baadi oo ma banaana kullu waa caam wax laga soo reebayaa ma jiro imaamu daari lhijra malik ibnu anas ayaa waxa u yihi calayhi raxmat ullah man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacma ana muxamada khana risaala waxaashaah waqra'uu in shi'tum qowlahu tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina famaa lam yakun yowmaydin diinan falaa yakunu lyowma diina waxa u ihi imaamu maalik qofka islaamka dhexdiisa kusoo kordhiya bidco uu u arkayo inay wanaagsan tahay waxaa qofkaasi ku andacooduu sheegtay inuu nebi moxamed risaaladii loo soo dhiibay khiyaameeyuu wax ka kala tegay uu isagu ku darayo waxaa laga yaabaa ruuxu inuu isweydiiyo oo qofka af adayg halkaa ka gaadhee nebi moxamed khiyaano ku tuhmayaa waa kee looma jeedo inuu afka ka odhanayo nebigaa khiyaameeyey laakiin ficilkiisa iyo camalkiisaa sidaa odhanaya waayo markuu ruuxu ku kaaftoomi waayo intii nebi moxamed kusoo degtay ee wax kale uu ku daro taa macnaheedu maxay tilmaamaysaa oy ka turjumaysaa wax la dhaafay ayaan anugu ku dhammaystiraya markaa nebi moxamed wuxuu garan waayey miyaad adigu gaadha ood garanaysaa suurtagal maaha taas waxa u ihi imaamu maalig waxaashaah nebi moxamedna waa ka nasahan yahay inuu risaalada khiyaameeyey qad ballaqa albalaaqa almubiin si dhammaystiran ayaa waxyigii lagu soo dejiyey nebigu ummadda u gaadhsiiyey wuxuu ihi imaamu maalik famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyowma diina maalintay aayaddaasi soo degtay wixii aan diin ahayni maanta diin noqon maayo idan waa qaacido adag oo shay kastoo bidco ah laysaga difaaci karo inaad tidhaahdo maalinta aayaddaasi soo degtee diinta la taam yeelay ee xalaal iyo xaaraan iyo sharaa'ic iyo wax la jideeyo uu soo gebagaboobay maalintaa wixii diin ahaana waa diin maalintaa waxaan diin ahayna diin ma aha ruuxii doonaa hala yimaado kainan mankaan waxaa kaloo ku sugan aayaadkan jawaazu akli lmudari lilmayta wanaxwiha bishardi cadami lmayli ila limi ruuxii mudarka ahaa ee loo dhibaato geliye daruuradu qabatee naftu haysay waxaa loo baneeyey muxaramaadkii la xarimay sida baktigii iyo wixii la midka ahaa inuu cuno laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen aldaruuratu tubixu lmaxduuraat waaldaruuratu tuqadaru biqadariha waxa daruurada ka fursan waaga ah ee ruuxu uu meel kale uga baxo uu waayo ile naftii baa hayse daruuraadku xaaraanta way baneeyaan qofka yani inuu dee ku badbaado waa loogu baneeyey laakiin maxaa la raaciyey wadaruuratu tuqadaru biqadariha daruuradana qadarkeedunbaa lagu qadaraa oo lama dhaafiyo macnaha waxaa looga jeedaa waxaa loogu baneeyey naftiisan macsuumkee la dhowray inaanay dhimanay ku badbaado soo maaha dee waajibku wuxuu yahay qadarkaa badbaadada nafta inaanu qadarkaa dhaafin ayaa korkiisa saaran maaha inuu ka dhargo maaha inuu sahay qaatuu baca ku gurto ilaa haddii kale bakticunbaabu iska noqonoo ninkaaba u bogay oo iska jeclaaduu noqonayaa moogta marka waxaa la yacni loogu baneeyey qadarka naftaasi ay ku badbaadaysa macsuumka ah bas waa saddu ramaq baa la ydhaha nafta intaa uu ku celinayo ayuu ka qaadanayaa bas waxaa kaloo shardi ah dee hayra mutajaanifin liimin yacni ruksadani waa nooc nicmo ah nicmadana waxa istaahila un qofka dee mutaystay soo maaha marka ruksadan waxa leh qofka aan ismi iyo dembi u anba bixin oo ruuxu hadduu daalin yahay wadadaaba galay oo dadka dhacaya naftuna ha qabatee baktiga looma banayn hadduu cunana xaaraan bay isaga ka tahay hadduu dhimanayo hadduu noolaanayaba marka hayra mutajaanifin liimin qadarkii loo baneeyena waa inaanu dhaafin qof marka horeba dembi u anbabaxo oo u iishayna waa inaanu ahayn ee ruux muslim ah oo dee nafi qabatay wax kalena waaye oo daruura u qabatun waa inuu noqdo allah waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyay awfuu oofiya bilcuquudi ballamadii oofiya uxillat waxaa laydin xalaaleeyey lakum idinka bahiimat lancaam nimcoolaydii mayeedhaanka ahayd waa laydiin xalaaleeyey ilaa maa kii mooyaane kaasoo yutlaa ay sayutlaa laydinku dul akrin doono calaykum korkiina oo soo socda waa xurimad calaykum ilmeyta ayay ka bilaabmaysaa waxaa nimcoolayda laydiin xalaaleeyey hayra muxilli saydi ugaadhsiga kuwa xalaashanaya hayrkood xaal aad tihiin wal xaalna aydaan xalaashanayn ugaadhsiga antum idinku xurumun aada xarman tihiin oo xajkii idin xidhan yahay ama cumradii oo macnaha waa ugaadhii beriga tabaddu way bannaan tahaye in allaha alla yaxkumu waxa uu xukumayaa maa yuriid waxa uu doono ayaa alla xukumayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyey ow laa tuxiluu ha xalaashanina shacaa'ir allah ay shacaa'ira diin illaah ilaahay diintiisa calaamaadkiisa waaweyn ee astaamaha waaweynu ee lagu garto ha xalaashanina macnaha ha ku xadgudbina weeyaan xuduudda alla uu jideeye u dhigay ee xalaal iyo xaaraam iyo sharaa'icda kala duwan leh ha ku xadgudbina oo ha ku dhicina ee iska dhowroo ilaaliya wala shahra alxaraama ay walaa tuxilu shahra alxaraama bilihii xurmada lahaana ha xalaashanina oo inaad dagaalantaan ha banaysanina wala lhadya ay walaa tuxilu lhadya hadyigiina ha xalaashanina oo ha ku xadgudbina xoolaha xaramka loo wado wala alqalaa'ida walaa dawaati alqalaa'id kuwii waxa weeyaan qoorta wax loo sudhay ee yacni qoor usudhka u saaxiibka ahaa ama qooraha wax loogu xidhay kuwaana ha xalaashanina waa xoolihii hadyiga ahaa uun oo dawaatu lqalaa'id waa xoolihii qoorta wax loogu xidhay ee loo sudhay si loo calaamadiyo oo loo caddeeyo inay xoolahan yihiin xoolo hadyi oo xaramka loo wado waa astaan lagu garto oo qoortaa wax loo suri jiray marka waa qalaa-iddu waa hadyigii uun oo lasii caddaynayo waana cadfu tafsiir waa sii caddayn uune wax ka duwan maaha qalaa-iddu hadyiga walaa aamiina ay walaa tuxilluu ama walaa tastaxilluu aamiina kuwa u qasdayana ha xalaashanina albeyta beytka alxaraama ee xurmada leh kuwa beytkaa xurmada leh u qastayee xajka u socdana naftooda iyo maalkooda midna ha banaysanin oo ha ku xadgudbina kuwa beytka u qastaya oo yabtaquuna doonaya fadlan dheeraad ay ka doonayaan min rabbihim xagga rabbigood ama yabtaquuna xaal ay doonayaan kuwa beytka u qastayaa fadlan dheeraad ay ka doonayaan min rabbihim xagga rabbigood oo ganacsi adduunyo ay la tegayaan xaramka iyo wa ridwaanan raalli ahaansho ilaahay ay ka doonayaan oo ay ka rabaan oo iyagoo soo xajaya dee ganacsina ay la tegayaan oo alaabo ay halkaa ku soo iibiyaan geynaya waxna ka soo iibsanaya wa idaa xalaltum markaad xalaalowdaan ee macnaha ixraamkii iyo xajkii idiin xidhnaa markaad ka xalaalowdaan fasdaaduu iska ugaadhsada ugaadhii berriga markaa waa dee alamru lilibaaxa sayidku ibaaxadu markii horeba ahaa qabla alxadri ilan xadrigu taari buu ahaa usoo dariyun ixraamka eh ibaaxadiisa horunbuu ku noqonayaa walaa yajrimanakum yaana idinku xambaarin shana-aanu qawmin qolo cadhadaad u qabtaan yay idinku xambaarin an saduukum waxaa lagu cilaynayaa shana-aanka maxaad uga cadhooteen ma bilaash baa uga cadhooteen an saduukum lian saduukum inay idinka hor joogsadeen darteed aada ugu cadhooteen can ilmasjidi alxaraami masaajidkii xurmada lahaa inay idinka hor joogsadeen darteed qoomkaad ugu cadhooteen cadhadoodu yay idinku xambaarin an tactaduu inaa xadgudubtaan iska ilaaliya xadgudub markaa qofkaad jeceshahay iyo kaad necab tahayba u cadaalad fal mar walba wa tacaawanuu isu kaashada cala lbiri samafalka iyo wataqwa alla kacabsiga oo walaa tacaawanuu ha isku kaashanina cala litmi dembiga iyo walcudwaani xadgudubka wataquu llaha alla ka baqa waayo ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabkiisu ka u daran yahay weeyi xurimat waxaa laydinka xarimay calaykum korkiina almaytatu ay aklulmaytati baktigii cunidiisii waa laydinka xarimay iyo wadamu ayilmasfuuxu dhiiggii qulqulayee dareerayeyna waa laydinka xarimay uxilla lanaa maytataani wa damaani ama almaytataan faasamaku waljaraad wa ama adamaan faalkabidu waatixaal xadiidku waa kii ahaa inay yidhahdeen saxaabadu waxaana loo xalaaleeyey laba meyd iyo laba dhiig labada meyd waa kalluunka iyo ayaxa oo kalluunka baktigiisa laga soo saaro waxa weeyaan badda dee waa xalaal waa shardigu maaha in la gowraco ee waxa weeyaan ayaxana meydkiisu waa xalaal wadamu labada dhiigna waxa weeye waa beerki iyo beeryarti ile waa dhiig fadhiya waana xalaal walaxmu lkhinziiri doofaarka hilibkiisiina waa laydinka xarimay wamaakiina waa laydinka xarimay uhilla loogu dhawaaqay ihlaalka waxaa la yidhaha rafcu sawt codkoo kor loo qaado walidaalika qofku marka uu talbiyeysanaya xajka ahalla bitalbiya ayaa la ydhaha ay rafaca sawta bitalbiya marka ihlaalku waa codkoo kor loo qaado ilmaha yari markuu dhashay ee uu qayliyana istahalla saarikan baa la ydhaha marka ihlaalku waa rafcu sawt marka wamaakiina waa laydinka xarimay uhilla yacni loogu dhawaaqay ee kor loogu qaaday ligayri illaahi ay bigayri ismi illaah ilaahay magaciisa ku aan ahayn kii loogu dhawaaqee lagu qalayna waa laydinka xarimay bihi isaga ay cinda dabxihi markii la gowracayay magacaanka alla ahayn kii loogu dhawaaqay ama wamaa uhilla ligayri illaahi ay maa dubixa ligayri illaahi dheh wixii alla kayrkii loo gowracay haddii la doono magaca allaba ha lagu xusee haddii ilaahay cid aan ahayn loola niyooday waa xaaraan waa inay israacaan alle dartii iyo magaca alleh bismillaahida iyo niyadu waa inay wada socdaan walmunkhaniqatu tii dabantay ee siriirtee sidaa ku dhimatayna waa laydinka xarimay waalmawquudatu tii la ganacgooyey ee sidii loo garaacayay geeriyootayna waa laydinka xarimay waalmutaradiyatu meel saratii kasoo shalwatee kasoo dhacdayna waa laydinka xarimee sidaa ku dhimatay waalnatiixatu tii waxa weeyaan la herdiyey ay ilmantuuxa ee sidaa ku dhimatayna waa laydinka xarimay wamaakiina waa laydinka xarimay akala uu cunay assabucu dugaagu ilaa maa dakaytum waxaad gowracdeen ee nolol ku gaadheen mooye wamaakiina waa laydinka xarimay dubixa la gowracay cala nusubi dhagaxaanta korkooda lagu gowracay ama taalooyinka ama asnaamta lagu weyneynayo wixii lagu gowracayna waa laydinka xarimay wa an tastaqsimuu inaad qeybtiina ku doontaan ama nasiibkiina ku raadisaan bilazlaami qoryaha laga faashanayana waa laydinka xarimay allah waxau ihi daalikum arrinkiinaa lasoo sheegay muxaramaadkaasi fisqun waa taacadii ilaahay oo laga baxayo alyowma haddaba maanta ya-isa waa ka quusteen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinna macnaha inay diintiinna idinka saaraan oo tooda idin celiyaan gaala way ka quusatay markay aragtay diintii oo taam noqotay iyo cududdii iyo awooddii muslimiinta waa quusteen ee falaa takhshawhum ha ka cabsoonina iyaga oo wakshawni aniga iga baqa baa alla yidhi alyawma maanta akmaltu waan idiin dhammaystiray lakum idinka diinakum diintiinnii oo wa atmamtu waan idiin taam yeelay calaykum korkiina nicmatii nicmadaydii oo waradiitu raalli baan idinka noqday lakum idinka alislaama islaamkiina raalli baan idinka noqday diina diin ahaan oo nebi moxamed dabadii diin aan diintii nebi moxamed lagu soo dejiye ahayn ruuxna laga aqbali maayo waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin waynu soo mara allah waxau yihi faman idura qofka loo dhibaato geliyo muxaramaadkii la xarimay qofka loo dhibaato geliye nafi u qabato fii makhmasatin liajli makhmasa baahi ku dhacday darteed qofka loogu dhibaato geliyo hayra mutajaanifin xaal uu yahay mid u leexanaya hayrkii ama u iilanayo liismin dembi macnaha isagoon dembi u iilanayn qofka dhibaata u qabato muxaramaadkii hee fa ina allaha alla gafuurun waa kii dembi dhaafis badan oo waxa uu ka cuno ee naftiisa uu ku badbaadinayo ilaahay waa u dhaafayaa raxiimun kii addoommadiisa u naxariis badanna weeyaan rabbi oo dee naxariistiisaba waxaa ka mid ah inuu baktigii u baneeye naftu markay u qabato allah waxau yihi yas'aluunaka maada uxila lahum qul uxila lakum اطayibaat wma callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum اllah allah waxau yihi yas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi moxamedow maadaa maxay baa uxillo loo xalaaleeyey lahum iyaga qul waxaad ku tidhaahdaa uxilla waxa loo xalaaleeyey lakum idinka laydiin xalaaleeyey alطayibaatu waxyaabihii wan wanaagsanaa ee xalaasha ahaa ilan طayibaatku waa waxa dheef mooye aan dhib u lahayn dadka ama dheeftoodu ay dhibkooda ka badan tahay ayaa xalaal ah laakiin waxa dhib mooye aan dheef lahayn ama dhibkoodu uu dheeftooda ka badan yahay waa muxaram ilan shareicadu waxay u timid dheefta dadka ee dhibaatadeeda umay iman laa darara walaa diraar ayaa nabiguna yidhi sala allahu calayhi wasalam nebigana maqaasidii loo soo saaray waxaa ka mid a yuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'if inuu ayibaadka u xalaaleeyo u jideeyo khabaa'istana ka xarimo u diido marka alayibaat waa wixii xalaasha ahaa ee dheef mooye dhib aan ulahayn iyo wamaa kiibaa laydiin xalaaleeyey callamtum waxaad usoo qadartaa wamaa callamtum wasaydu maa shay ugaadhiina waa laydiin baneeyey shaygaasoo callamtum aada barteen wax oo min aljawaarixi waxyaabaha aada wax ku ugaadhsataan ka mid ah ama min aljawaarixi waxyaabaha wax dhaawaca ka mida min aljarxi ila inkaad wax ku ugaadhsanaysaa ugaadhi wuu dhaawacaya waa qabanaya inay dhimataaba laga yaabaayo ama min aljawaarixi waxyaabaha wax kasbada ah waa shaqada ay qabanayaan baa jawaarix loo yidhi ilain yacni waxa weeyaan macnaha ijtiraaxu kasbashadana wuu noqdaa wayaclamu maa jaraxtum binnahaar ay kasabtum mukallibiina xaala aad tihiin kuwo waxbaraya kuwa aad ku ugaadhsanaysaan oo xayawaanaadkii ah tucallimuunahunna waxaad baraysaan kuwaad wax ku ugaadhsanaysaan mimaa kiibaad wax ka baraysaan callamakum allah ilaahay idin baray oo aadaabta iyo asluubka iyo qaabka wax loo ugaadhsada ah allah waxau yihi fakuluu haddaba cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna amsakna ay idiin qabteen kuwaad wax ku ugaadhsanayseen calaykum ay lakum idinka calaadu waa bimacna allaam waxay idiin qabteen cuna hadhow baynu sheegi doonaayo waxay iyagu qabsadeen baa ka baxaya oon bannaanayn wadkuru sma allaah ilaahay magiciisana ku xusa calayhi ay calaa irsaalih kaa aad ku ugaadhsanaysaan markaad diraysaan bismi illaahi ku dira wataqu llah ilaahayna ka baqa ina allaha alla sariicu lxisaabi xisaabtiisu waa ka ay degdega badan tahay allah waxau yihi alyawma maanta uxilla waxaa laydiin xalaaleeyey lakum idinka alayibaatu waxyaabihii wanaagsanaa ee xalaasha ahaa waa laydiin xalaaleeyey wa طacaamu ladiina kuwii cuntadoodana waa laydiin xalaaleeyey uutul kitaaba kitaabka la siiyey abu bakr jaabir aljazaa'iri sharaxa hoose wuxuu ku leeyahay acaamu ladiina uutul kitaaba ay dabaaixu lyahuudi waalnasaara waa yahuudiya nasaara waxay gowraceen ilaa cuntada kale marka horeba hadal kama taagnayne waxay gowracaan baa loo jeedaa waa idiin xalaal yahuud iyo nasaare kuwa ahlu kitaabka ah wa طacaamukum cuntadiinuna xilun xalaal bay u tahay lahum iyaga kuwa ahlu kitaabka ah idinkuna cuntadiinuna waa u xalaal waxay iyagu samaysteenee cunto iyo gowraciina waa idiin xalaal wاlmuxsanaatu min almu'minaat waxaad u soo qadartaa wa uxila lakum waxaa kaloo laydiin xalaaleeyey almuxsanaatu ay nikaaxalmuxsanaati haweenkii xorta ahaa guurkoodii waa laydiin xalaaleeyey oo min almu'minaati mu'minaadkii ka mid ahaa haweenka xorta ee mu'minaadka ah inaad guursataan gayaankiina waa laydiin baneeyey oo addoontii laydinma banayn waayo waxaa la diidayaa ubadkiiyo awlaaddii addoomma inay noqdaan marka waxaa horey noo soo martay laba shardi mooye asal ahaan inaanay bannaanayn addoontii in la guursado oo waxayna soo martay waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati fa mima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat yacni ruuxa awoodi kari waaya inuu dumarkii xorta ahaa ee mu'minaadka ahaa guursado maxaa loo baneeyey kuwii addoonta ahaa inuu guursado markaa shardiga koobaad waa cadamu lqudra inaanu xorta guursan karayn shardiga labaadna waxa weeyi dalika liman khashya alcanata minkum waa qofka naftiisa zina uga baqa markaa qofka naftiisiina zina uga baqa xortiina goyn kari waaya addoon inuu guursadaa loo baneeyey marka wlmuxsanaatu min almu'minaati ay wa uxila lakum nikaaxa almuxsanaati almu'minaat haweenkaa xortee mu'minaadkaa guurkoodiina waa laydiin xalaaleeyey wlmuxsanaatu ay wa nikaaxu lmuxsanaat waxaa kaloo laydiin xalaaleeyey yacnii kuwa dhowrsoon guurkoodii oo min aladiina kuwii ka mid ah uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin dumarka kitaabiyaadka ee ahlu kitaabka ee dhowrsoon inaad guursataanna way idiin bannaan tahay oo aayaddani waxay khasisaysaa cumuumkii aayaddii inagu soo martay suurat lbaqara halkaa markaynu maraynana waa tilmaanay oo waxayna soo martay walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna haweenkii gaalada ee mushrikaadka ah guursanina ilaa ay rumeeyaan waa caam caamkaa waxaa laga soo reebay wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum dumarka yahuudiyaadka iyo nasraaniyaadka ee dhowrsoon mushrikaadba ha ahaadaane guurkooda waa la baneeyey aayaddanaa khasistay oo kasoo reebtay laakiin taxriimku xagga ragga waa ku baaqi oo waa caam iyaga lama khasisin oo walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu gaalada haweenkiina ha u guurinina ilaa ay rumeeyaan iyadu caamkeeday baaqi ku tahay oo gaalku ama kitaabi ha noqdo ama yuu noqone dumarkeenna waa ka caagan yihiin oo waa muxaram laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun laakiin innaka ayaa haweenkooda kitaabiyaadka a laynoo baneeyey haweenkeennuse waa ka mamnuuc kitaabi iyo kayrkiiba allah waxau yihi kuwaa guurkooda waa laydiin baneeyey idaa aataytumuuhunna marka aada siisaan ujuurahunna mushqaayadahooga waa meherkoodii markaad meheradoodii siisaan dee guurku arkaantuu lahaana u dhammaystirto waa idin mubaax muxsiniina xaale a tihiin kuwii guursanaya jalaaludiin asuyuuti jalaaleynka isagu wuxuu ku qadarayaa mutasawijiina waayo lafdigan ixsaanka ayaa marna macna zawaaj ku soo aroora mana marna waxa weeyaan cifada iyo dhowrsoonaanta marna macna alxuriya oo muxsanaadka haweenkaba mar waxaa lagu fasiraa alxaraa'iq kuwii xorta ahaa muxsanaadka mar waxaa lagu fasiraa alcafaa'if kuwii dhowrsoonaa marka ixsaanka marna waxaa lagu fasiraa macna zawaaj oo walmuxsanaatu min annisaa wayna soo martay marka muxsiniina marka zawaaj lagu fasiro wuxuu noqonayaa muxsiniina ay mutasawijiina sida jalaaludiin asuyuuti uu ku qadaray jalaaleynka xaal aad tihiin kuwa guursanaya ama macna alixsaankii dhowrsoonaantana waa lagu fasiri karaa oo muxsiniina xaale a tihiin kuwii ku dhowrsoonaanaya guurka yacnii kuwii dhowrsoon ee ku dhowrsoonaanaya guurka xaal aad tihiin hayra musaafixiina kuwa zino caddaysanaya hayrkood xaal a tihiin walaa muttakhidii akhdaanin saaxiib hoose oo zino kuwa samaysanayana xaal aydaan ahayn oo musaafixiina waa zinada caddaanka ee babliga ah een la qarsanay walaa muttakhidii akhdaanintuna waa in saaxiib hoose laga zinaysto oo sir ah oon waxa weeyaan la ogeyn markaa idinkoon kor iyo hoos midna aan u sinaysanayn weeyi oo waxa weeyaan isku dhowraya guurkaas allah waxa u yihi waman yakfur ruuxa ka gaalooba biliimaani iimaanku faqad xabita waa buray camaluhu camalkiisu waa buray wa huwa isagu fi laakhirati aakhirana dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayaa uu ka mid yahay culimmadu waxay isku khilaafeen burintan camalku uu burayo ruuxa ridooba ma caamba mise waa khaas culimmada qaar waxay yidhahdeen waa caam oo ama waxa weeyaan ha ka toobadkeena ama yuu ka toobadkeenin ama ha ku dhinta ama yuu ku dhiman eh marba hadduu rido galay camalkii horeo dhami waa wada buraya ahlulcilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen sida imaamuna shaafici caleyhi raxmat ullah shardi waxa u ah marka camalku uu ku burayo riddada inuu ku dhinto uunu ka soo noqon oo waxa uu daliishaday aayaddii suurat lbaqara inagu soo martay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wa huwa kaafirun fa ulaaika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira allah waxau yihi ruuxa diintiisa ka ridoobee dib uga noqda ee dabeed ku dhinta riddada isagoo gaal ah ku dhinta kuwa camalkoodu waa buray ifiya aakhiraba marka riddada lagu dhinto camalkii waa wada buraya laakiin qofkii intuu ridoobo hadduu ka soo noqdo unu ku dhiman camalkiisii hore ajarkiisa waa u baaqi oo ka baabi'i maayo haadihi alaayaat waxaa ku sugan mashruuciyatu su-aali man laa yaclamu man yaclam ruuxa aan waxba ogeyni cidda waxog inuu su-aalo ayaa ku sugan oo yas'aluunaka maadaa uxilla lahu waxaa kaloo aayaadkan ku sugan xilliyat lancaam wa saydu ljawaarix nimcoolaydii iyo wixii xalaashaa in laynoo xalaaleeyey iyo waxyaabaha wax lagu ugaadhsado wixii lagu soo ugaadhsaday laakiin waa bishard shuruud bay leeyihi shardiga koobaad waa an yakuuna mucallaman waxaan wax lagu ugaadhsanayaa waa inuu yahay mid la tababaray oo wax la baray maxaa u calaamada inuu mucallam yahay wax la baray oo tababaran an yanzajira idaa zujir wa yutiica idaa umir ayga ama waxa weeyaan harimacadka ama shimbiraha gorgorka iyo baaska iyo waxyaabaha la midka ah waxaan wax lagu ugaadhsanayo ama xayawaanaadka ha noqdaan ama shimbirahaba ha noqdaane inuu mucallam yahay tababaran waxaa u daliila marka amar la siiyo qabo waa inuu dhaqaaqo marka joog la yidhahna waa inuu istaago haddaanu intaa garanayn mucallam ma aha shardigaasi waa buraya shardiga labaad waa dikru ismi illaahi calaa irsaalih marka la diraye qaba la leeyahay bismi illah waa in lagu diro haddii kale bakti buu noqonaya wuxuu kuusoo qabtaa shardiga saddexaad waa an yumsika lisaaxibihi laa linafsih kan aad dirteed wax ku ugaadhsanaysaa adiga waa inuu kuusoo qabto aanu naftiisa u qaban maxaa lagu kala garanayaa markuu naftiisa u qabto dee markuu qabto isagaa cunaya haddiise intuu qabto uu ag fadhiista aygii aduu kuu qabtay isagu ma qabsan wuu toobaran yihi shardiga afraad waa an tursilahu hadduu iska qabto un isagoo halkaa ordaya dee xalaal noqon mayso haddaanad nafta ku gaadhin oo aanad gowricin waa inaad adigu dirto marka afartaa shardi ayaa wixii wax lagu ugaadhsanayay ku xalaaloobaya waa inaad dirto magaca alla aad ku dirto mucallam uu yahay adiga uu kuu qabto naftiisa aanu u qaban nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii cadiy bnu xaatim ayuu arrintaa ku caddeeyey oo saxaabi ayaa ku yidhi innii ursilu lkilaaba almucallama fayumsikna calaya waadkuru sma allah wuxuu ihi rasuulkii allow ay tobabaran baan diraa oon wax ku ugaadhsadaa waxbay iisoo qabtaan magaca allana waan ku xusaa qaala idaa arsalta kalbaka almucallam wadakarta isma allahi calayhi fakul maa amsaka calayk waxau ihi aygaaga tobabaraneed waxbartay markaad dirto eed magaca alle ku xusto ee uu adiga kuusoo qabto cun wuxuu kuu qabtay nebigu waxa uu raaciyey fain amsaka calayka faadragtahu xayan fadbaxu haddii ugaadhuu kuu soo qabtay nolol aad ku gaadho gowrac oo cun wain adragtahu qad qatal walam ya'kul minhu fakulhu haddii aanad naf ku gaadhin oo uu dhintay ugaadhii uu qabtay hase ahaatee aanu cuninee aayar u ag fadhiistayna iska cun fa ina akhda alkalbi dakaatun waayo qabashadan ayigu uu kuu qabtay ayaa gowrac u ah culimadu halkaa waxay ka qaateen walam yakul minhu fakulhu hadduu intuu kuu qabto oo uu dhinto haddana waxa weeyaan anu cuninee uu ag fadhiisto cun waxay ka qaateen haddii se aanu ag fadhiisana uu iskaga bilaabuu cuno ha u dhowaanin isagaa qabsadee adiga kuuma qabane idan halkaa waxaa laga qaadanayaa wixii wax lagu ugaadhsanayey shuruudda ay ku xalaaloobayso ugaadhoodu waxaa la mid ah qalabkan casriga ee wax lagu ugaadhsadee xabadii iyo qoryihii ayaa la mid ah oo bismi illaahi markaad ku rido ayigii aad dirtay bay la mid tahay waad ku ugaadhsan kartaa hadday xataa kaga baxdo nafta aanad ku gaadhin bismi illaahi iyo rididaad riday ayay ku xalaaloobaysaa waxaa ku sugan aayaadkan markaa taasi waa waxyaabihii wax lagu ugaadhsanayey waxaa kaloo ku sugan faa'iido weyn oo ah cilmigu sharafta uu leeyahay aygii wax la baray wuxuu lagu ugaadhsaday xalaal buu noqday kii aan wax la barinna ugaadhiisii waa xaaraan waa sharafta uu cilmi leeyahay aydii baa xataa lagu kala fadilay oo aan sinayn waxaa ku sugan ibaaxatu dabaaxi ahli lkitaab ahlulkitaabka waxay gowracaan waa laynoo xalaaleeyey wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum waxaa kaloo ku sugan ibaaxatu nikaaxi lkitaabiyaat haweenka ahlulkitaabka ee yahuud iyo nasaara guurkooda waa laynoo baneeyey wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waxaa kaloo ku sugan alriddatu tuxbiطu اlcamal ida maata calayha kama huwa madhab اlimaam الshaafici riddadu waxay camalka burinaysaa marka lagu dhinto in laga toobad keenin allah waxau ihi yas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi allow maadaa maxaybaa uxillo loo xalaaleeyey lahum iyaga qul waxaad ku tidhaahdaa uxilla waxaa loo xalaaleeyey lakum idinka laydiin xalaaleeyey alطayibaatu waxyaabihii wa wanaagsanaa ee dheefta lahaa ee idin anfacayey iyo wamaa callamtum wasaydun maa usoo qadar waa ugaadhi eh wasaydun maa shay ugaadhiina waa laydiin baneeyey shaygaasoo callamtum aada wax barteen sida wax loo ugaadhsado oo min aljawaarixi kuwa wax kasbada ama wax ugaadhsada ama wax dhaawaca ka mid ah jawaarixdu wax xayawaanaadkii lagu ugaadhsanayey ama ay ha noqdo ama harimacad ha noqdo ama shimbirihii waxa weeyaan gorgorka iyo waxa la midka ha noqdo wixii wax lagu ugaadhsanayaa jawaarix la ydhaah marka jawaarixna waxaa loo yidhi ama waxbay dhaawacayaan ama waxbay kasbanayaan oo dee shaqay qabanayaan yacni macnahaas ayaa ku jira min aljawaarixi ama waa ugaadhsiga laftiisii marka wasaydun maa shay ugaadhiina waa laydiin xalaaliyey kaasoo callamtum aada wax barteen oo min aljawaarixi kuwaad wax ku ugaadhsanayseen ah ama wax dhaawacayey ama kasbanayey wax waa xayawaanaadki iyo shimbirihii iyo wixii lamidka ahaaye kuwaasina ugaadhooda ay idiin qabtaan waa laydiin xalaaleeyey mukallibiina xaale ad tihiin kuwii waxbaraya oo tababaraya taa waa lagu fasiray mukallibiina oo almukalibka waxaa la yidhah bay culimmadu yidhahdeen mucallimu lkilaab mukallibiinana waxaa loo cabiray oo kalbiga ishtiqaaqa looga keenay waxa ugu horeeya tababar qaataa ayga ah ugu tababaran og waxa kalena waa la xukun waxaa kaloo lagu fasiray mukallibiina ay mursiliina idinkoo diraya oo ugaadha ku diraya tucallimuunahunna jawaarixda aada wax ku ugaadhsanaysaan waxaad baraysaan mimaa callamakum allah ilaahay wuxuu idin baray ayaa wax ka baraysaan oo aadaabtii iyo qaabkii wax loo ugaadhsanayay ah fakuluu haddaba cuna ayaa alla uu yidhi mimaa kii amsakna ay idiin qabteen calaykum ay lakum idinka haddaanay idinka idiin qabano iyagu qabsadeen dee la cuni maayo wadkuru sma allah ilaahay magaciisana ku xusa calayhi ay calaa irsaalih kuwa aad wax ku ugaadhsanaysaan markaad diraysaan magaca ilaahay ku xusa oo bismi illaahi ku dira ama qoriga ku rida aad wax ku ugaadhsanaysaan wattaqu llah ilaahayna ka cabsada ina allaha alleh sariicu lxisaabi waa xisaabtiisu ka ay degdega badan tahay allah waxau yihi alyowma maanta uxilla waxaa laydiin xalaaleeyey lakum idinka alطayibaatu waxyaabihii wanaagsanaa ee ayibaadka waa laydiin xalaaleeyey wa طacaamu aladiina kuwii cuntadooda uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyeyna xilun ay xalaalun xalaal baydiin yihiin lakum idinka wa طacaamukum cuntadiinuna xilun xalaal bay u tahay lahum iyaga marka iyaga cuntadooda waxaa looga jeedaa waxyaabahay gowraceen waa idiin bannaan tahay wlmuxsanaatu ay wa uxilla lakum waxa kaloo laydiin xalaaleeyey nikaaxulmuxsanaati haweenkii xorta ahaa guurkoodii inaad guursataan haweenkaa xorta ahoo min almu'minaati mu'minaadkii ah waalmuxsanaatu ay wa nikaaxulmuxsanaati haweenkii dhowrsoonaana waa laydiin xalaaleeyey guurkoodii kuwaasoo min aladiina kuwii ka mida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin goormay idiin xalaaloobayaan idaa aataytumuuhunna marka aada siisaan ujuurahunna mushqaayadahooga iyo meherkooda muxsiniina xaalo aad tihiin kuwii guursanaya ama muxsiniina xaal aad tihiin kuwii ku dhowrsoonaanaya hayra musaafixiina zino kuwa muujisanaya kayrkood xaal a tihiin oo aydaan zino caddaysanayn walaa mutakhidii akhdaanin saaxiib hoose oo zino kuwa samaysanayana aydaan ahayn kor iyo hoos midna aydaan u zinaysanayn waman yakfur ruuxa ka gaalooba biliimaani iimaanka faqad xabita waa buray camaluhu camalkiisu oo wahuwa isagu fi laakhirati aakhirana min alkhaasiriin kuwa khasaare ayaa uu ka mid yahay allah waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaa yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyay idaa qumtum marka aad u istaagaysaan ila salaa idaadan waxaa la yidhaha waa waa darfun limaa yastaqbilu min azamaan o waa wax soo socda ilain haddaad istaagtaanba oo ficil maadi laga dhigo dee salaadii waabaad u kacday goormaad u tahaaro qaadan waa markaad doonaysa inaad u kacdo marka waxaad u qadaraysaa idaa qumtum ila salaati ay idaa aradtum lqiyaama markaad doontaan inaad u kacdaan ila salaa salaada xaggeeda inaad u kacdaan markaad doontaan hee faqsiluu wujuuhakum wejiyadiina maydha waa tahaaradii wa aydiyakum gacmihiinana maydha ila almaraafiqi maca almaraafiqi iyadoo xusullada lala qabo oo xusulladana aada la maydhaysaan ilaada sida raajixa waxa weeye in laga dhigo bimacnaa maca waayo maraafiqdu maydhiga ayay soo gelayaan oo in la dhaafa ma banaana haddii ilaada qaayo laga dhigi lahaana waxaa la moodi lahaa ila almaraafiqi in xusullada uun la soo gaadhayo oo xusullada aan la maydhay marfiqeynku waa halkaa yani xusullada laabadkaas marka maraafiqda inaan la maydhayn baa la moodi lahaa haddii qaayo laga dhigo oo halkaasuun la soo gaadhsiinayo laakiin lama gaadhsiinayo waa la maydhayaa xusullada marka wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyadiinana masaxa ay bishacri ru-uusikum timihii madaxa ku yaalayna masaxa oo mariya biyaa wa arjulakum wujuuhakum iyo wa aydiyakumta ayaad ku cadfaysaa wa arjulakum lugihiinana maydha ila lkacbayni ay maca alkacbayni iyadoo kuraamaha lala qabo oo kuraamaha aada la maydhayso oo halkaa kacbeynka waa in la soo gaadhsiiyo labadaa lafood ee yacni qadamka ama lugta hareeraheeda ka soo taagan ayaa kacbeynka la ydhaa markaa ilaa kuraamaha adigoo maydhaya oo soo gaadhsiinaya maydhiga wain kuntum haddaa ahaateen junuuban kuwa janaabo qaba fataharuu tahaaro qaata macnaha maydha oo tahaaradu waxay u kala kacdaa tahaara kubraa iyo tahaara suqraaye waa tahaaradii weynayd ee maydhiga maydha wain kuntum haddaa ahaateen mardaa kuwa buka aw calaa safarin ama socoto aad tihiin aw jaa-a ama uu yimaado axadun axad oo minkum idinka idinka mid ihi min alghaa'iti xaggii xaajada lagu soo gudanaya uu ka yimaado ghaa'idku waa almakaanu lmunkhafid waa meesha hooseysa ee lagu xaajoodo marka qur-aankana aadaabtiisa waxaa ka mid a sarbeebta wax walba carabka kuma ballaadhiyo oo yacni laguma saro waa la daahaa oo waa la sarbeebaa marka meeshii makaanu xaajada ka yimaada soo xaajo gutaa looga jeedaa aw laamastumu nnisaa ama haweenkii aa u galmootaan taabashadani waa jimaacii iyaduna waa sarbeebta iyo aadaabta qur-aankee wanaagsan oo intii jimaaca afka lagu ballaadhin lahaa ayaa lamsi iyo taabasho laga cabiray intaasi markay dhacdo oo falam tajiduu aydaan helin maa-an biyo fatayamamuu waxaad u qasadaan saciidan ciid tayiban daahira ama xalaal ah ama fatayamamuu ku gebagabaysta saciida wax alla wixii arlada korkeeda ah ama ciid ha noqdo ama dhagax ha noqdo maa tasaacada calaa wajhi alard way nagu soo martay suurat nisa saciidkaasoo ayiban wanaagsan oo macnaha daahira oo nijaas ahayn famsaxuu ku masaxa waa qaabkii gebagabaysiga biwujuuhikum wejiyadiina ku masaxa iyo wa aydiikum gacmihiina minhu ay min asaciid ciiddaa ama arlada korkeeda waxaa ku sugan yacni xaggiisa kaga masaxa wejigiina iyo gacmihiina oo minta haddii tabciidiyo la yidhaha min asaciidi dee wax ka mid a marka waxbaa kaasoo raacayo ciiddii bay noqonaysa haddii ibtidaa-iyo laga dhigana waa ibtidaaan min asaciid waa saciidkaa uun ku gebagabaysta allah waxa uhi maa yuriidu allah ilaahay ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum korkiina min xaraj wax cidhiidhi iyo dhibaato inuu alla idin yeelo ma rabo walaakin ha yeeshee yuriidu alla waxa uu doonayaa liyutahirakum inuu idin daahiriyo oo tahaara xisiya wa macnawiya ta xisigaa inuu idin daahiriyo oo wixii najaasaada jidhkiina iyo maradiina iyo goobtiinaba aad ka daahirisaan iyo ta macnawiga ahoo macaasida iyo dunuubta uu idinka daahiriyo labadaba waayo dunuubtuna waa wasakh nijaasaduna dee waxa weeyaan iyaduna waa la mid waliyutima iyo inuu taam yeelu alla doonayaa nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiina uu ku taam yeelo muxuu sidaa alla u doonayaa lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad ilaahay u mahadisaan oo ugu mahadnaqdaan wadkuruu xusuusta nicmat allaahi ay incaam allah ilaahay nicmayntiisa uu idiin nicmeeyey calaykum korkiina xasuusta oo xasuusta nicmadu waxay kuu suurto gelinaysaa inaad mahadiso rabbiga kugu manaysta galladaa wa miihaaqa ballantiisana ilaahay xasuusta alladii ballankaasoo waahaqakum uu idinkula ballamay bihi ballanka waa ballanta adag ayaa miithaaq la yidhaah id waktigiina uu idinkula ballamay qultum aad tidhaahdeen samicnaa waanu maqallo wa atacnaa waanu ateecnay oofiya oo buuxiyoo habaajinina wattaqu llah ilaahayna ka cabsada waayo ina allaha alle caliimun kii u cilmi badan weeyi bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiib yihiina ku qarsoon aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu waxaa ku sugan almru bاطahaara wa bayaanu kayfiyati اlwuduءi wاlgusli wاtayamum hore wax ka midana suuratu nisa waynu ugu soo maray halkana si kooban oo urursan un baynu u dulmariy oynu u ishaariye waxaa ku sugan dee in la tahaaro qaato oo waxaa laga qaadanayaa idaa qumtum ila salaati dee tahaaradu inay salaada shardi u tahay haddii kale ansixi mayso laa yaqbalu llahu salaata axadikum bigayri tahuur midkiin salaadiisa ilaahay aqbali maayo tahaaro la-aan marka waxaa layna amray marka loo kacayo salaadii ee la doono in loo kaco dee in la tahaaro qaato tahaaradiina waxaa ku soo aroortay aayaddan altahaaratu alkubraa waatahaarat asuqraa tii yarayd iyo tii weynaydba tahaarada weyn waa maydhiga oo dee waa maa awjaba algusla tahaarada yarina waa weysada marka maydhigii iyo weysadii labadiiba waa soo arooreen oo faqsiluu waa weysadii oo biyo lagu weysaysanayo fataharuna waa maydhigii fatayamamuuna waa gebagabaysigii oo labadaba u dhigma haddii biyo la waayo halkii maydhiga iyo halkii weysada labadaba waa gelaya waxaa kaloo ku sugan aayaddan alxadath alasqar walakbar wixii maydhiga keenaya waa xadadka weyne oo aw laamastum nnisaa jimaacii baa laga xusay waxaa kaloo ku sugan maa awjaba alwuduu wixii weysada keenaya oo waxaa laga xusay aw jaaa axadu minkum min alghaa'id oo dee kaadidii iyo saxaradii iyo neeftii waxyaabihii weysadu ay ku jabaysay ayaa la xusay waxaa aayadda ku sugan kayfiyadii weysada iyo xubnihii la maydhayey muhimaadkii waa la sheegay inta ka maqanna sunnadaa bayaami soo caddaysay waayo sunnadu iyadaa qur-aanka fasiraysa oo faahfaahinaysa wa anzalnaa ilayka dikra litubayana linnaasi maa nuzila ilayh weysadii wejigii in la maydho xadka wejiga culimmadu waxay yidhahdeen waa min manaabit shacr ilaa asfali diqn halkaa timuhu ay ka biqlaan madaxa laga soo bilaabo ilaa garhka hoostiisu waa xadka wejiga tuulan xagga dherarka xagga ballarkana waxaa xad u ah waa min shaxmati ludun ilaa shaxmati ludun lukhraa dhegta carjawdaa yar carjawdaa yar ee dhegta laga soo bilaabo ilaa carjawdeeda kale inta udhaxaysaana waa xadka wejiga ee ballaadhka markaa dharar iyo ballaadh intaa udhaxaysa ayaa wejigii inaad wada maydho ay waajib kugu tahay gacmihiina waxaa la yidhi ila almaraafiq ilaa xusullada fuqahadu waxay isku khilaafaan ma la dheerayn karaa oo xusullada ilaa xagga garabka ma loo kicin karaa lugahana ila alkacbayni kuraamaha ma la dhaafin karaa ilaa kubka barhtankiisa waa masale khilaafiya laakiin sida raajixa waxa weeye qur-aanku xadkaa u dhigay ee ila almirfiqayni waa xusullada oo la maydhayo iyo ilalkacbayni kuraamaha oo la maydhayo xadkaa qur-aanka la dhaafin maayo waayo axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa ah ee sifadii weysada nebigu qaabkay ahayd lagu tilmaamay ee muctamadka ayhina waxay ku qaydeen ilalkacbayni iyo ilalmirfaqayn culimmadu markaa waxay yidhahdeen saxaabada ku ijtihaaday inay dhaafiyaan xusullada iyo waxa weeyaan kuraamaha sida abu hureyre oo kale waxay culimmadu yidhaahdeen lanaa maa rawaa laa maa ra'aa riwaayadiisa inoo sugnaatay wuxuu wariyey laakiin ra'yiga uu arkuu ku dadaalay inooma sugna oo riwaayada iyo ra'yiga dee riwaayadaa horeysa marka riwaayaadka saxiixa ah ee lasoo wariyey waa ila almarfiqayn iyo ila alkacbayn marka calaa kullin waa masale fiqi oo khilaafiya laakiin sida xoogga badanee raajixii waxa weeye halkaa aayaddu ay tilmaantay axaadiida saxiixaynkuna ay tilmaameen in lagu joojiyo sidaasaa sunnadu ay tahay wamsaxuu biru'uusikum madaxiina waa la masaxayaa dhagaha lama sheegin sunnadaa sheegto xadiidku wuxuu aha aludunaani min ara'si dee labada waxa weeyaan dhagoodba madaxuunbay ka mid yihiin marka madaxii marka la masaxo qoyaankoodunbaa dhagaha la marinayaa oo labada murdisana gudaha ayaa lagu masaxayaa labada suulna dhagaha dushoodaa lasoo marinayaa qaabka madaxa loo masaxayana nabigaa caddeeyey sala allahu calayhi wasalam oo halkaa inta laga bilaabo fooda ayaa masixitaanka waxaa la gaadhsiinayaa qadaadka kadibna waxaa lagu soo celinayaa halkii laga bilaabay kadibna qoyaankii faraha ku hadhay iyo suulasha ayaa dhagaha gudahoogana labada farood baa la marinaya suulkana dushaa sidaa loo soo marinaya kadalika dee sandaarsigii iyo luqluqashadiina axaadiida nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa caddaysay iyo ghaslulkafayn oo ugu horeeya cukurada ama labada kaf axaadiida ayaa tilmaantay waxaa markaa madaxana masxu ra'si wamsaxuu biru'uusikum ba'da culimadu way isku khilaafeen oo waxa weeyaan waxaa la yidhi ma lililsaaq baa mise waa litabciid shaaficiyadoo kale waxay qabaan ba'dan inay tabciid tahay oo biru'uusikum bibacdi ru'uusikum madaxa barh ka mid ahun walow shacratan tinna ha noqotee madaxa barhkiun in in la masaxayo culimada kalena waxay yidhahdeen mee ba'dani waa lililsaaq maaha tabciid waa madaxa oo dhan in qoyaankii waxa weeyaan lagu caam yeelayo sunnaduna waxay caddaysay sida raajixa ee saxdii inay tahay madaxa kulligii in la wada masaxayo nebiga saddex qaab baa uga sugnaatay oo inuu madaxa wada masaxay sidaa aynu tilmaanay iyo cumaamadda oo uu xidhan yahay inuu wada masaxay kulligeedba iyo foodda inuu masaxay inta kalena uu ku dhammaystiray cumaamadda markaa sida dadka qaarkood ay halkan yaray foodda un sidaa u qooyaan nebigu kuma kaaftoomin foodda markuu foodda masaxay inta kale cumaamaddu ku dhammaystiray marka yacni sida raajixii waxa weeyi in madaxii ama la wada masaxo ama madaxa wixii saaraa koofiyad iyo cumaamad la wada masaxo ama la ysku dhammaystiro oo foodda iyo inta baaqigoo cumaamadda ama koofiyadda la raaciyo waa masxigii masxigu xubnaha kale wuxuu kaga duwan yahay waa hal mar xubnaha kalena waxaa kuu bannaan hal mar laba jeer saddex oo sida ugu fadliga badan ah wa in kuntum junuban fataharu halkaa waxaa lagu xusay markii weyse laga soo baxay maydhigii oo haddaad janaabo qabtaan ka maydha waxaa lagu xijisiiyey gebagabaysigii oo haddii aada bugtaan ama socoto tihiin ama aada soo xaajo gudateen ama galmo aada gasheen oo biyo aada weydaan gebagabaysta horta waxaa la xusay acdaartii waxyaabihii gebagabada keenayey oo ay ka mid tahay qofku inuu xanuunsanayo oo biyaha aanu isticmaali karayn amase uu yahayba qof biyihii aan haysanoo waayey socotadana waxaa loo xusay safarku ma banneeyo gebagabaysiga laakiin waxaa loo xusay sida faraha badan leh waxaa suurtowda qofka socotadii biyo ku filan uu ku dahaaro qaato inuu waayo marka waa kharaja mahraj alhaalib waa sida haalibka ah laakiin mar walba daruuri ma aha isagoo socoto ah ayuu biyo heli karaa marka axwaashaasi markay dhacdo fatayamamuu baa la yidhi saciidan labaa lagu fasiray horena way noo soo martay in la yidhaha waa wax alla wixii arlada ka sarreeya ciid ha noqdo dhagax ha noqdo gidaar ha noqdo wax alla wixii arlada korkeeda ah gacanta intaad ku dhufatad ku gebagabaysanaysa sifadana waataynu sheegno intaad hal mar ku dhufato ood wejiga sidaa u mariso ayaad gacanta midigna dusheeda saa u marinaysaa bidixdana saa u marinaysaa horeynu u sheegnay marka in la yidhaahdo waa kullu maa tasaacada calaa wajhi lard wax alla wixii arlada ka sarreeya iyo in la yidhaahdo waa ciid waxaynu nidhi markaa minhu haddii minta tabciidiya laga dhigo waa famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu waxaa laga qaadanayaa waxaan wax kamidii inuu ku soo raacayo marka ciiddii bay noqonaysa ilan tabciidku waa wax kala qaybsamaya imika dhagax aan waxba lahayni waxba kaa soo raaci maayo marka minhu mintu haddii tabciid laga dhigo waa in ay tahay ciid ay wax kaa soo raacayaan waxaa sii xoojinaysaa dee nebigu intuu ku dhuftay fa nafaka fiihimaa wuu iska afuufay ciiddii badnayd oo fuuf buu iska yidhi kadib markay fududaatay buu wejiga iyo kafeynka mariyey haddiise la yidhaha mintu waa ibtidaa-iyo waa min asaciiduuno inay wax kaa soo raacaan shardi ma aha sidaynu hore u tilmaanayna waxaa raajixa in saciidka la yidhaahdo kullu maa tasaacada calaa wajhi lardi wax alla wixii arlada ka sarreeya ku sugan korkeeda waad ku gebagabaysan kartaa waxa se awla ah oo habboon inta ciid la helayo inaad iyada ku gebagabaysato ciidda ay wax kaa soo raacayaan ee axaadiida nabiguna ay tilmaantay oo nabigu sal اlahu alayh wasalam u jucila turbatuhaa lii ahuuran arlada ciiddeeda ahaara la iga yeelay buu yihi turbatuhaa marka dee iyada inta la helaya iyadaa haboon haddiise aanay ku dhoweyn wax alla waxay arlada ku sugani waa kuu mubaax inaad ku gebagabaysato waxaa halkan culimmadu ay ku xusaan waxaa la yidhaha faaqidu tahuurayn labadii lagu tahaaro qaadanayayba qofka waaya biyo ma haysto ciidna ma haysto yusallii kamaa huwa fataqu llaha ma stadactu sida uu yahay ayuu faralka ku gudanayaa waayo salaadu marnaba ma dhacdo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascaha waxbaba haddaad weyday sidaada ku xidho aayaadkan waxaa ku sugan dikru lcuhuud in la xuso ballamada oo la ilaaliyo nicmada allana la xasuusto arrintaasina ay muhiim tahay allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiy idaa qumtum ila salaa idaa aradtum alqiyaama ila salaa markaad doontaan salaada ina u kacdaan faqsiluu maydha wujuuhakum wejiyadiina maydha iyo aydiyakum gacmihiinaba maydha ila almaraafiqi maca almaraafiqi iyadoo xusulladu ay la jiraan oo xusulladana la maydha wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyadiinana masaxa kulligood waa lililsaaq oo madaxa waa masxigu waa wada caam yeelayaa wa arjulakum lugihiinana maydha ilalkacbayni ilaa kuraamaha laga gaadhayo waxaad tidhaahdaa oo xoog badan ilalkacbayni maca alkacbayni iyadoo kuraamaha lala qabo macnaha kuraamahana la maydha waayo hal ilgaayatu tadkhulu fi lmugaya waa khilaaf haayadu ka la gaayeynayee ka horeeya ma soo gudagelaysaa mise soo gudageli mayso haddii ilaada haayo laga dhigo kacbaynku miyuu soo gelayaa waxa ka horeeya khilaaf baa ku jira marka waxaa khilaafka aad kaga baxaysaa ilaadaba bimacnaa maca oo wayazidkum quwatan ilaa quwatikum ay maca quwatikum qur-aankana waa ku soo aroortay wain kuntum haddaa ahaateen junuuban kuwa jinaabaysanna fataharuu maydha oo tahaaro qaata wain kuntum haddaa ahaateen mardaa kuwa buka aw calaa safarin ama socoto aad tihiin aw jaama uu yimaado axadun mid oo minkum idinka idinka mid yihiin min alghaa'iti xaggii makaankii xaajada lagu gudanaya uu ka yimaado macnaha uu soo xaajo guto aw laamastumu nnisaa ama haweenkii aad taabataan oo u galmootaan oo falam tajiduu maa-a dabeed biyo aydaan helin fatayamamuu ku gebagabaysta saciida arlada korkeeda wixii ah saciidkaasoo tayiban xalaal ah ama daahir ah ama saciidan tayiban ciid daahira ku gebagabaysta oo famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiina iyo waaydiikum gacmihiinaba minhu ay min asaciid saciidka xaggiisa kaga masaxa maa yuriidu allah ilaahay ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum korkiina min xarajin wax cidhiidhi iyo dhibaato ah walaakin ha yeeshee yuriidu alla waxa uu doonayaa liyutahirakum inuu idin daahiriyo oo najaasaadka iyo waxyaabaha axdaadtana uu idinka daahiriyo oo idin sharciyeeyo waxaa kaga tahaaro qaadanayseen min alxadati alasqari waalakbari macan iyo waliyutima inuu taam yeelu alla doonayaa nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiina uu ku taam yeelo lacalakum tashkuruun si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan wadkuruu xusa oo xasuusta nicmat allah ay incaam allah ilaahay nicmaynta uu idiin nicmeeyey calaykum korkiina xasuusta iyo wa miithaaqahu ballantiisii alla xasuusta alladii ballan ballankaasoo waahaqakum uu idinkula ballamay bihi ballanka id waktina uu idinkula ballamay qultum aad tidhaahdeen samicnaa waanu maqlo wa aacnaa waa ku yeello waa ateecnay waataqu llah ilaahayna ka cabsooda ina allaha alla caliimun kii u cilmi badan weeyi bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiina ku qarsoon allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintiyey kunuu ahaada qawaamiina kuwa ku toosnaan badan oo lilaahi alla dartii u toosnaan badan waa marka qawaamiinada macna alistiqaama laga macneeyo ama kunuu ahaada qawaamiina kuwa ku istaagid badan oo in badan isu taagaya lilaah alla dartii xaqa kuwa isugu taagaya in badan noqda waa siiqat lmubaalaqa eh shuhadaaa bilqisti shuhadaaa kuwa ka markhaati kacaya ahaada bilqisti cadaaladda oo walaa yajrimanakum yaanay idinku xambaarin shana-aanu qowmin qolo cadaawadiiyo cadhada aad u qabtaan yaanay idinku xambaarin calaa an laa tacdiluu inaydaan cadaalad falin icdiluu cadaalad fala huwa cadligaas damiirka waxaad u celisaa masderka laga fahmayo ficilka icdilu huwa cadligaasi aqrabu isagaa u dhow litaqwa alla ka cabsiga u dhowaansha badan afcalu tafdiil ha ka dhigin waayo halkan oo kale waxaa la yidhaha afcalu tafdiili laysa fii baabihi waayo cadliga iyo cadamulcadliga cadaaladda iyo cadaalad darada wanaag kama dhexeeyo wanaaggu waa hal dhinacuun oo lama kala fadilayo eh ka wanaaggu ku dhan yahay waa cadliga marka huwa cadligu aqrabu isagaa u dhow litaqwa alla ka cabsiga wataqu llaha alla ka cabsada ina allaha alleh khabiirun kii xogogaalu aweeyey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wacad allah ilaahay waxa uu u yaboohay aladiina aamanuu kuwa rumeeyey oo wacamilu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey wuxuu u yaboohay lahum inay leeyihiin makfiratun dembi dhaaf iyo waajrun abaal cadiimun weyn waladiina kafaruu kuwa gaaloobay oo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka yagana beeniyey ulaaika kuwaasina asxaabu ljaxiim jaxiime asxaabteeda weeyi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyay udkuruu xusa nicmat allah ay incaam allah ilaahay nicmayntiisa calaykum korkiina uu idiin nicmeeyey xasuusta id waktigiina uu idiin nicmeeyey xasuusta ama id waktigii xasuusta hama ay ku hamiyeen qowmun qola ay ku hamiyeen an yabsutuu inay idiin soo fidiyaan ilaykum idinka aydiyahum gacmahooda inay idiin soo fidiyaan ay dooneen oo fa kafa uu idinka reebay alloo idinka celiyey aydiyahum gacmahoodii cankum idinka gacmahoodii uu idinka qabtay alle oo aanay idin soo gaadhin iyagoo doonaya dilkiina wattaqu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsooda wa cala allah ilaahay uun korkiisa falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah aayaadkanna waxaa ku sugan wujuubu lqiyaami bixaqi illahi cala alcabdi wahuwa dikruhu wa shukruhu biaacatih inay waajib tahay inuu addoonku xaqa ilaahay u istaago u kaco waxaanu ugu kacayaa inuu alla xasuustuu ku mahadiyo aacadiisa iyo cibaadadiisana cumrigiisa uu ku camiro ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhadaa bilqist waxaa kaloo ku sugan aayaadkan wujuubu alcadli fi lxukmi walqowli walshahaadati walficli wa maca alwaliyi walcadow inay waajib tahay in la cadaalad falo oo xukumka lagu cadaalad falo ficil ahaanna loo cadaalad falo waxa la samaynayo qowl ahaanna waxa lagu hadlayo iyo markhaatiga la furayana lagu cadaalad falo ka kuu dhow iyo ka kaa dheerna isku si loogu wada cadaalad faloon loo kala eexan walaa yejrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu waxaa aayaadka ku sugan alamru bitaqwa allah cabsida allah layna faray waxaa kaloo ku sugan altargiibu waltarhiibu bidikri alwacdi walwaciid waxaa laynagu booriyey laynaguna cabsi geliyey wacdiga iyo waciidka la xusay oo mu'miniintii halkay gelayaan iyo gaaladii halkay gelayaan marka la kala sheegay waa wacdi iyo waciid waxaa kaloo ku sugan wujuubu dikri nicma bishukriha wa wujuubu tawakuli cala allah in nicmada la xasuusto oo yacni mahadnaqa ilaahay loogu mahadnaqayo lagu xasuusto allana la tala saarto waxaa kaloo ku sugan nicmooyinka ilaahay ku galladaysta mu'miniinta inay ka mid yihiin markay gaaladu dooneen inay gacmahooda kusoo fidiyaan iyagoo doonaya dilkooda ilaahay inuu ka celiyey oo nabiga sala allahu calayhi wasalam intaasoo jeeroo dilkiisa la doonay allaa ka celiyey geed isagoo hoos seexdo seeftiisii geedka sudhay ayaa nin gaaloo reebaadiyey seeftii intuu la soo baxay oo galkii ka saaray oo ula soo baxay nebigaoo kor qabtay ayuu yihi man yamnacuka minii yaa muxamed muxamedow yaa iga kaa celinaya qaala allah wuxuu yidhi allah fa saqada sayfu min yadi markaasaa seeftii dhulka kaga dhacday markaasaa nebigu kor intuu qaatay ayuu wuxuu yihi waxa weyaan adiga yaa iga kaa celinaya markaasuu yihi kun khayra aakhid mid wax qaata ka u khayr badan noqo siuu nebigu iska cafiyo iska daayay nabigu sala allahu calayhi wasalam yahuuddii reer banu nadiir ee ay bahwadaagta ama xilfiga ahaayeen ee magta ay wada bixin jireen madiina waxa weeyaan intuu u tegay isagio asxaabtiisa oo mag uu doonay ay yidhahdeen gidaarkan sii fadhiiso waxay iska dhigeen sidii waxay magtii soo qaadayaan markaasaa nin ay usoo direen oo yidhaahdeen xagga dambe intaad kaga soo wareegtood gidaarka soo korto dhagax weyn madaxiisa ku bashaaqi nebiga markiiba inta loo waxyooday ayuu degdeg u kacay xataa saxaabadii ma wargelinoo uma sheegin waxay arkeen uu nebigiioo tegey marka intaasoo jeer iyo in ka badanba oo ay dooneen dilkooda ilaahay baa ka celiyey oo gacantooda ka qabtay oo muuminiintana badbaadiyay nabigiisa sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintii ay kunuu ahaada qawaamiina kuwa toosnaan badan ama qawaamiina kuwa in badan ku taagan lilaahi alla dartii xaqa ugu taagan noqda shuhadaaa oo qiraya oo ka markhaati kacaya bilqisti cadaaladda walaa yajrimanakum yaanay idinku xambaarin shana'aanu qowmin qolo cadaawadda aad u qabtaan yay idinku xambaarin calaa an laa tacdiluu inaydaan cadaalad falin icdiluu cadaalad fala huwa cadligaas ayaa aqrabu u dhow litaqwa alla ka cabsiga wataquu llah ilaahay ka baqa ina allaha alla khabiirun kii xogogaale gun og weeye hoosu og bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wacad allah ilaahay wuxuu u yaboohay aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay oo wacamilu saalixaad acmaasha wanaagsan sameeyey lahum inay leeyihiin buu u yaboohay makfiratun dembi dhaaf iyo waajrun abaal cadiimun weyn waladiina kafaruu kuwa gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayagana beeniyey ulaaika kuwaasina asxaabu ljaxiim jaxiima asxaabteeda weeyi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyey udkuruu xusa nicmat allah ay incaam allah nicmaynta alla idiin nicmeeyey calaykum korkiina xasuusta ilain xasuustu mahadnaq ayay idin dhexal siinaysaa id waktigiina xasuusta nicmada alleh hama ay ku hamiyeene ay damceen qowmun qolo ay dooneen an yabsuduu inay idinku soo fidiyaan ilaykum idinka aydiyahum gacmahooda oo ay idin dilaan oo dabadeed fa kafa u reebay alleh aydiyahum gacmahoodii uu idinka qabtay cankum idinka waataquu llah ilaahay ka cabsooda wa cala allah ilaahay uun korkiisa falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna mu'miniintu wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين